bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaah rab اlcaalamiin slى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi الرaxmaan الraxiim kitaabu sawmi sowmkii ayuu u kitaab yahay kitaabu sowm inaan soo hormarinaan usbuucii cashar shalay aan isla garannay oo aan kadib meesheenni aan dib ugu noqonno hadhow kitaabu sowmna aan ka tagno maadaama waqtigiisii uu dhigu jiro laba shaysaan u gudanaa cibaadatulwaqti oo wax ka ogaano iyo kitaabkii oon qayb ka akhrinay ayb labadaba si u suurta gasho ayb asowmu luqatan alimsaak weyaan wa fi sharci imsaakun makhsuusun fii zamanin makhsuusin can shayin makhsuusin bisharaa'iqa makhsuusa sharciga marka siyaamka waxaa lagu yidhaahdaa afhaysasho gaar ah wakhti gaar ahna la afhaysto shay gaar ahna laga afhaysto shuruudo gaar ahna lagu afhaysto sharcigu marka saasuu ku sheegay waxyaabahaas marka maqsuus maqsuus maqsuus uu wada leeyahayna waa waxa uu kitaabka ku dhex sheegi doonaa qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu wujuubi sowmi ramadaana ramadaankii soonkiisii waajibnimadiisii caddaynteedii buu u baab yahay wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi ilahi wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun iyo aayaddaas yacnii macnaheediibuu u baab yahay baabkan soomka waajibnimadiisa iyo aayadda macnaheeda ayb soomka waajibnimadiisa marka aayaddana waa laga qaatay xadiidka uu sheegi axaadiista uu sheegi doonana waa laga qaatay ijmaacana waa lagu qaatay wujuubkiisuna macluum min addiini bidaruura waaye oo waxaa loogu cudur daari karaa ogaan la-aanteeda qof islaamnimada ku cusub ama baadiyo aad u fogo cilmiga ka fog ku koray unbaa loogu cudur daari karaa arkaanul islaamkuna waa ka mid yahay soomka shanta tiire islaamka aayadda marka macnaheeda yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba calaykum waxaa la idinku qoray korkiinna kitaabadana laba qaybood bay u kala baxdaayo kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya hadda kitaabadan waa kitaaba sharciya waay sharci ahaanbaa waxaa la idinkugu qoray waay waxaa la idinku waajib yeelay ayb dushiinna waxaa lagu qoray laidinku waajib yeelay asiyaamu soon kamaa sidii kutiba lagu qoray loogu qoray cala aladiina kuwii korkooda min qablikum idinka idinka horreeyey lacallakum tattaquuna likay tattaquu saa ilaahay uga saad u dhowrsataan ama naartii aad uga dhowrsataan ama aad ilaahayba uga dhowrsataan ayb ciqaabkiisa a isaga ilaalisaan qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can abi suhaylin can abiihi can طalxata bni cubaydillaahi ana acraabiyan nin reer baadiye ah jaaءa ilaa rasuuli illaahi sala اllahu calayh ali wasalam nebigu u yimid haa'ira ara'si reebaadiyahaas oo haa'ira ara'si madaxiisu uu firdhisan yahay tinta madaxiisu ay kala daadsan tahay fa qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow akhbirnii ii sheeg maadaa maxaybaa farad allahu ilaahay uu farad yeelay calaa calaya aniga korkayga uu ku farad yeelo min asalaati salaaddii ah fa qaala waxa uu yidhi alsalawaati alkhamsa shanta salaadood il ayaa tukanaysaa yacni salli salawaati alkhamsa shanta salaadood tuko ilaa an tatawwaca inaad sunnaysanaysa maahane shay-an aad wax ku sunnaysanaysa maahane ama farad allaahu calayka saasaa ka fiican ilaahay dushaada wuxuu ku farad yeelay alsalawaati salaadihii alkhamsa shanta ahaa ilaa an tatawwaca wax kale laguma farad yeelina ilaa inaad sunnaysanaysa maahane ilaadaan marka waxaa weeyaan istinaa oo munqaic ah istinaa munqaic oo mustanaa minhuga ku jinsi ma aha ilaadan marka bimacnaa laakin waay marka ee salaadihii shanta ahaa in laga soo reebayo haddana kuwo kaloo sunno ah maaha saas ma loo jeedana macnuhu marka wuxuu noqonayaa asalawaati alkhamsa farada allaahu calayka ilaahay korkaaga wuxuu ku farad yeelay asalawaati salaadihii alkhamsa shanta ahaa ilaa an tatawaca laakiin wax kale dushaada farad kuma aha laakiin an tatawaca inaad sunnaysanaysa shay-an inaad wax ku sunnaysanaysa maaha ayb faqaala waxa uu yidhi marka labada ismeeshaan marka macnaheeda laba macnaa lagu fasiray jumhuurulculamaa waxay ku fasirayaan ilaa an tatawacadaan wax kaloo farad a ma jiro wixii faradkaas aan ahayn waa iska sunno adiga inaad ku tadawucdo waana macnaha mustaqiimka maalikiyadu laakiin waxay leeyihiin saan maahan tafsiirka ilaa an tatawaca waxay tahay shaygii sunnada ahaa inaad gudagasho ood bilowdo ma ahane oo haddaad shay sunnaa adiga isku gudagasho waajibuu isku bedelaa inaad dhammaystirtaana qasab ah saasay iyagu dhahayn marka xarfulmas'ala marka istinaaha mutasil miya mase munqaic ee maalikiyadu iyagu istinaaha mutasilay ka dhigayaan ilaahay subxaana wa tacaala korkaaga shanta salaadoodu kugu farad yeelay maxaa laga soo reebayaa oo haddana farad noqonaayo sunnadii haddaad bilowdo sunnadii haddaad bilowdo iyaduna farad bay noqonay bay leeyihiin ilaa a ka dhammayso marka hore laakiin khiyaara leedahay macnahaas marka waa laga xoog badan yahay macnaha xooga badan kan hore waaye oo ay tahay shantaas salaad unbaa waajiba sunnadana in la bilaabo kuma waajibayso ilaa masaa'il dhowr ah maahane ayb oo kutubta usuulka in lagu tiriyo fa qaala waxa uu yidhi akhbirnii ii sheeg bimaa farada allaahu wuxuu ilaahay farad yeelay calaya aniga korkaygoo min asiyaami soonka ah faqaala waxa uu yidhi shahra ramadaana bisha ramadaan soonkeeda ayuu kugu farad yeelay ilaa an tatawaca shay-an inaad wax ku sunnaysanaysa ma ahane ayb oo kaa marka haddaad sunnadii aad la imaanayso khiyaar adaa u leh faqaala marka wuxuu ka rabaa meeshaas shahra ramadaan baa ilaahay kugu farad yeelay faqaala waxa uu yidhi akhbirnii maa farada allaahu ii sheeg wuxuu alla igu faradu farad yeelay calaya dushayda uu ku farad yeelo min asakaati ah qaala waxa uu yidhi faahbarahu rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga wuxuu ugu warramay bisharaa'ici alislaami islaamka sharaa'icdiisa qaala waaladii akramaka bilxaqi ninkii reebaadiyaha wuxuu yidhi ilaaha xaqa kugu karaameeyaan ku dhaaranayaaye laa atadawacu ma sunnaysanayo shay-an waxba ku sunnaysan maayo walaa anqusu mana nuqsaaminayo mimaa kii xaggiisa wax ka nuqsaamin maayo faradallaahu alla uu farad yeelay caleyya korkeyga uu ku farad yeelay shay-an waxba kama nuqsaaminayo tii laygu farad yeelana waxba ka nuqsaamin maayo wax siyaadaha sunnaana la imaan maayo fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi aflaxa waa liibaanay in sadaqa hadduu run sheego warkaas haddii uu ka run sheego oo uu run sheego waa guulaystayo waa liibaanay ow dakhala aljannata ama jannadiibuu galay in sadaqa hadduu run sheego meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maktuubaadka oo la guto waxyaabaha faraa-isha iyo waajibaadkaoo la guto in jannada lagu galayo iyadoo wax sunnaana lagu darin meeshaa marka macnaheeduma waxay tahay sunnadii in hoos loo dhigayo qadarkeeda maya oo sunnada laftirkeeda de ninka laga hadlayo jannaduu ku galaya la leeyahay waa nin faradkii wax nuqsaana aysan ka raacin laakiin faradkaagu haddii nuqsaan ay gasho sunnaad u baahanaysaa lagugu kabo markaas nacam xadiidkii saxiixaa sunanka ku jirana saasuu ahaa oo waxa ugu horreeya addoonka laga xisaabayo qiyaamaha cibaadaadka salaadda ugu horrayso hadday salaaddiisu marka ay taam noqoto ee acmaashiisii kale taamay noqoneen haddii salaaddiisii ay nuqsaan gashana waxaa laga kabayaa sunnooyinkii uu la yimid marka aflaxa in sadaqa iyo dakhala aljannata in sadaqa qofkii faradka sidou ahaa uga soo baxay haddii laakiin faradkaagii jajab ou galo waa saamaynay kugu yeelanaysaa marka farad jajaban waxaa laga yaabaa inaadan sidii la rabay waxaadan loogu gaarin ayb maxalu shaahidkiisa marka shahru ramadaanoo soon yacni soonkeeda oo farad ah ayuu u baabaystay waajib wujuubou baabaystay farad buu sheegay isku mid waaye cinda aljumhuur xanafiyadu laakiin waa kala qaadaya qال xdثna مسdd qال xdثna إسmاعيiل عن أyوبa whuو بن أbي تmيمة السkhtiyاني عن نافع عن بن cمر رضي الله عنهma qاaل صاama النبiyu slى الله عليه aلي وsلم nebigii waa soomay caashuuraa ayuu soomay caashuuraa marka waa maxayna waa maalinta bisha muxaram tobanka ay tahay wa qiila waxaa la yidhi caashuuraa sagaalka muxaramaa la yidhaahdaana waa la yidhi oo geeleyda ayaa waxay u xisaabtaan qaabkaas saasay culamaau luqa ay leeyihiin oo waxay leeyihiin taasuuc sideedaadka cashuur sagaalaadkaiyagu saasay u xisaabaan binaan calaa daalika marka cashuura marka sagaalka mase tobanka tobankaa loo badan yahay axaadiid ku soo aroortay darteed laakiin taasica ma aha bacdi riwaayaat oo ibnu cabaas laga warinayana waxay sheegayaan cashuuradu inay sagaalkaba tahay saama nabiyu sala allahu calayh ali wasalam caashuuraa ayuu soomay wa amara bisiyaamihi soonkeeduuna amray falamaa furida ramadaanu ramadaan markii la farad yeelay ay falamaa furida markii la farad yeelay sowmu ramadaan ramadaan soonkiisa turika waa laga tegey kii kale waa laga tegey waajibnimadaa loogaga tegey waajibnimadii ayaa laga tegey sunnou noqday wa kaana cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ahaa cabdullaahi bn cumar laa yasuumuhu inuunan soomaynin ilaa an yuwaafiqa sawmahu cashuurada inuunan soomaynin ilaa soonkiisa inuu waafaqaayo maaha soon caado u ah inuu waafaqayo maaha marka turikadaas laftirkeeda marka waxaa loo fahmaya sidiisa mutlaqan in looga tegay mase waajibkii baa la dhaafay oo wuxuu noqday sunnanimuu baaqi ku noqday taas danbaa sax ah maxaa yeelay markii ugu dambeysay nebiga waa soomay sanadkii ugu dambeysay waa soomay markaasaa la yidhi yahuudduna way soomaane kow markaasuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica haddaan sanada dambe noolaado sagaalkana waa ku darayaa buu yidhi ma noolaaninoo nebigu waaba dhintay intaan la gaarin marka ilaa aakhiri sana waa soomi jiray marka ka tegistaasu maahan marka mid lagu dayana meeshaanna marka wuxuu ka rabaa falamaa furida ramadaanu ramadaan markii la farad yeelay halkan marka wuxuu keenayaa ramadaanka marka farad yeelidiisa yaa dhowr qay dhowr noocbu dhowr marxalo ayuu soo maray mar ramadaanoo dhanba farad maahayna soonka faradkaa wuxuu ahaa cashuurada keliya marna waxay ahayd cashuuradii ayaa sunno noqotay ramadaan baa la farad yeelay faradkaas marka sowmu ramadaan la farad yeelay laftirkiisa ayaa marxalad wuxuu soo maray ikhtiyaar qofka uu leeyahay oo inuu soomo iyo inuu soonka ka tago oo uu bixiyo fidyo ou bixiyo beddelkeeda oo aayadda horaa sheegaysa marka wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin dadka soonka awoodaya dushooda waxaa ah inay fidyo iska bixiyaan oo ay soonka iska dhaafaan laakiin ilaahay wuxuu yidhi faman taطawaca khayran fahuwa khayrun lah waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun soonkiinaa idiin fiican haddaad ogtihiin marka khiyaaray ahayd jaanibka soonku laakiin uu raajix yahay markii dambe iyadana waa la nasakhayo waxaa la yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bisha xaadiro oo bisha ramadaan ay u dhalato isagoo caafimaad qabo oo muqiim ah ay u dhalato soonaa laga rabaa wax kale laga yeeli maayo saddexdaas marxaladou marka soo maray mar isaga dhanba ma jirin cashuuro keliyaa la soomi jira soonka markii dambe soon baa la farad yeelay ikhyaar ikhtiyaar uu ku jiro soonkaa marka ikhtiyaarka uu ku jirana waa maxay inuu qofka soomo waxba uunan bixinin inuu iska dhaafo fidyo uu bixiyo beddelkeeda markii dambe tiina waa la dhaafay waxaa lagu nasakhay oo la waajib yeelay ramadaanka haddii uu bisho in la soomo qofkii markaa aan cudurdaar lahayn maraaxishaasuu marka soo maray qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaana alleytu can yaziida bni abi xabiib ana ciraaka bna maalikin xadaahu ana curwata ahbarahu can caaishata radia allaahu canha ana qurayshan quraysh kaanad waxay ahayd tasuumu inay soomayso yowma caashuuraa'a maalinta caashuura fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda quraysh maalintaas waa weyney jirtay iyaga laftirkooda way soomi jireen bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaan kitaabulxaj iyo meelahaas cashuuradu waxay ahayd maalin quraysh ay kacbada asturto maradan madow ee kacbada la saaro kiswatulkacba cashuurada ayay saari jireen kacbada sanadkiiba maray ka bedeli jireen cashuuradaas ayay marka marada saari jireen kiswada ay samay jireen wakhtiyadan dambe laakiin iyo wakhtiyo horeba ramadaanka unbaa la sameeya maya maalinta oo cafwan waxaa la sameeyaa dadku markay jiraan yowmu carafay sameeyaan hadde marka maalin ay qurayshi weynaysay cashuuradu ay uma amara rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu amray bisiyaamihi soonkiisa cashuurada in la soomo xataa furida ramadaan ilaa ramadaan laga farad yeelay amarkii baa la fududeeyey markaas sunnow noqday ramadaankii baana lagu gaabsaday soon waajib ah wa qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi man shaaa qofkii doono falyasumhu ha soomo waman shaaa qofkii doonana afdarahu uu afuraya qofkii doona ha soomo qofkii doonana ha afuro tanaa marka waxay tusaysaa sunnanimada waxaa la sheegayana waa caashuurada saddexda xadiidba wuxuu uga hadlay ramadaanku soonkiisa waajibnimadiisa waana ku caddahay saddexda xadiidba iyo tarjamadu way iswaafaqsan yihiin baabu fadli sawmi baabu bayaani fadli sawmi soonka fadligiisa caddayntiisiiba u baabiya fadligu marka laba shay buu ku kala dhacaa soonkuna fadli buu leeyahay cibaadadan siyaamkan la soomaayay fadli bay leedahay bisha laftirkeedana fadli bay leedahay bisha lafteeda ayaa fadli leh oo bisha ramadaan bilaha kale waa ka fadli badan tahay oo xadiidka nebiga sal l slam uu sheegi doono isagaba meelo kale duwan uu ku keeni doono idaa dakhala ramadaanu hadduu ramadaan soo galo gulliqat abwaabu niiraan naarta albaabadeeda waa la xiraa wafutixat abwaabu ljanna jannada albaabadeedana waa la furfuraa wasufidat shayaaiinu shayaaiinta waa la xirxiraa riwaayada tirmidi waxay ku daraysaa wayunaadii munaadin kula leylatin mid dhawaaqa dhawaaqaya habeen walbo alaa yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya shari aqsir war midka khayrka rabow soo qaabil soo jeeso wakhtigiisii baa la joogaa midka sharta rabow gaabso wakhtigii sharta ma aha mowsim khayr waaye saasuu dhahayaa marka allah subxaanahu watacaalana wuxuu leeyahay habeen walbo addoommo oo naarta ka xoreeyo waana habeen walbo ramadaanka lagu jiraa sidaas fadligaabaa marka bishu ay leedahay iyo fadaa'il kaloo fara badan oo leylatulqadrigii inay ka mid tahay oo ay ku dhex jirto iyo waxyaabaha iyo soonkii inuu u doortay iyo jibriil inuu soo degi jiray oo nebiga uu qur-aanka la aqrin jiray iyo wax badan bay leedahay hadda laakiin halkan soonka cibaadada soonka fadligeeda ayuu halkan ku sheegaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama wa huwa alqacnabiyu can malikin can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal alsiyaamu soonku junnatun gaashaan weeyaan soonku waa gaashaan naartaa laska ayuu gaashaan ka yahay naartii ayaa layskaga dhowraa oo layskaga ilaaliyaa waxaa kaloo la yidhaha asawmu junnatun asiyaamu junnatun siyaamku waa gaashaan waxaa laga wadaa shahawaadkii iyo macaasidiibuu gaashaan ka yahay macaasida ayuu gaashaan ka yahay oo maxaa yeele xadiidkii nebiga wuxuu ah yaa macshara shabaabi man istidaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj waman lam yastatic facalayhi bisawm muxuu samaynayaa faina lahu wijaa fainahu lahu wijaa dhufaanid ayuu u yahay shahwadii buu ka jebinayaa marka qofka intii zina looga baqaaya ha soomaa la yidhi soonkaasi marka shahwadii ayuu ka jebinaya waa ku dhowrsanaanaya taqwana waa ka kasbanaya marka asiyaamu junnatun marka laleeyahy macsidiina gaashaan u ka yahay oo layskaga dhowro naartiina gaashaan buu ka yahay falaa yarfud midkiin yaanu af xumoonin rafadka muqadamaat uljimaac waaye shukaansiga iyo waxyaabaha marka jimaaca ka horeeyo ayaa la yidhaahdaa marka soomkii isagoo ku jiro iyowna waxaas jimaacana ka sheekaynin ama sida kalena yaanu u afxumoonin bacaam ahaanteeda walaa yajhal ficilka juhaashaana yownan samaynin yownan gardaroonin walaa yajhal yaanu gardaroonin oo dadka gardarro iyo xumaan iyo dadka juhalada ficilkooda yaanu la imaanin wain imru'un wain qaatala haddii ou la dagaalamo imru'un qof ou la dagaalamo qaatalahu ou la dagaalamo ow shaatamahu ama ou la caytamo falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun anu mid soomanaan ahay maratayni laba jeer innii saa'imuntaan marka meeshan ku jirto iyo wain imru'un qaatalahu ow shaatamahu qaatala iyo shaatama waa afcaal laba qof ka gudtanto mar haddii la caytamana waaba wixii laga digayaa lagu dhacay see marka xadiidku macnihiisu uu noqonayaa wain tahaya-a lahu axadun bilmushaatamati saasaa laga wadaa yan haddii qof uu u diyaargaroobo inuu la caytamo iyownan la caytamin isaga manaha saas marka inay tahay falyaqul inii saa'imunna afka miyuu ka dhahayaa mase qalbiga intaba waa la yidhi waxaana ugu fiican qalbiga iyo afka labadaba inuu ka dhaho ayb oo qalbigiisiina uu arrinkaa ka gooyo afkana uu ka yidhaahdo warni waa soomanaha iddaa ayb imaamu nawowi marka halkan wuxuu leeyahay ibnu xajar wakhtulifa fi lmuraadi biqowlihi falyaqul inii saa'imun hal yukhaatibu biha اldي يkلmه بdلكa أو يquلha في نفسه وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة ورجح النووي الأول في الأذكار أka inuu ka dhaho وqال في شرح المهذب كل منهma xasن أfka iyo qaلبiga labada waa xasن والqول باللسان أقوى وlow جaمعهma لkاna xasنا wاladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye lakhuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa urta ka soo baxayso adyabu cinda allaahi ilaahay agtiisa waa kaga udgoon badan tahay min riixilmiski miskiga caraftiisa ayb meeshaana marka waladii nafsii biyadihi lakhuluufu fami saa'im yaa khilaaf waxaa ka yimid cadaygii marka ma la cadayanayaa mase cadayga waa laga tegayaa si urtaas ay u soo baxdo masaa-isha waxay ka mid tahay ay ku doodeen cizu bnu cabdisalaam suldaan اlculamaa iyo abuuabu camr ibnu salaax abuu camr ibnu salaax isaga wuxuu yidhi sidaan un daahirka unbuu ku socday qofkii ma cadayanaayo afkiisii markaa xayaabada saaran iyo urka ka soo baxaya iyaa la rabaa buu yidhi ciisu bnu cabdisalaamna wuxuu yidhi waxaan wax baahida u noqonaya waaye maahane wax afka wax ku yaal ma aha baahida faraha badan iyo aamusnaanta qofka uu aamusan yahay iyo wax u laabanaya waaye xataa haddou cadayda wax ka go-aya maaha marka cadayashadu marka wax dhibo ay leedahay ma laha masaa-ishii marka labadooda ay ku doodeen ayay ka mid tahay ibnu xajarna waa sheegay wa haadihi almas'alatu ixda almasaa'ili masaa'il badan bay ku doodeen iyaga ixda almasaa'il alatii tanaasaca fiiha bnu cabdisalaam wabnu salaax fadahaba ibnu cabdisalaam ilaa ana dalika fi laakhirati ibnu cabdisalaam waxaa kaluu yidhi arrinkan waa arrin aakhiro u noqonayo marka aakhiro la gaaro ayaa ninkii soomanaa urkii iyo xayaabadii iyo loo dhiib iyo udug looga dhigaya wax adduunyada ama ahan buu yidhaahha kamaa fii dami shahiid dhiigga shahiidkaba markuu aakhiro la tago ayuu soo carfa ilaa adduunyadan marka la joogo dhiig caadi unba u carfaya u uraya sidiisoo kale laakiin marka aakhiro la tago waayo marka uu carafta badan uu bixinayo sidaasuu yidhi ayb wastadalla biاriwaayati alatii fiiha yowma alqiyaamati buu deliishaday walakhuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi yowma alqiyaamati baa soo aroortay wadahaba bnu salaaxna ilaa ana dalika fi اddunya wاstadalla bima taqadama waana jumhuura alculamaai dahabuu ila dalika faqaala alkhaaabiyu iibuhu cind allaahi ridaahu bihi wa hanaa'uhu calayhi marka iibka waa ka udgoon badan tahay iyo laleeyahan rido iyo ammaan alle iyo waxyaabahaas waayuu yidhi khaaabi isago calaa kullin marka bukhaari mas'alada cadayga wuu keeni doonaa tarjamo buu u samaysan doonaa gaar ah waxaana xoog badan in cadayashadu ama qabla zawaal ama bacda zawaal miday doonto haata midna inaynan karaaha ayb yatruku طacaamahu cuntadiisii buu ka tegayaa wa sharaabahu iyo sharaabkiisii ayuu ka tegayaa wa shahwatahu shahwadiisii ayuu ka tegayaa min ajli aniga darteed ayuu uga tegayaa meeshaanna marka waxa uu ka soomaayo ayaa xadiidka uu tilmaamayo cuntadii iyo cabiddii iyo shahwadii shahwadaas marka ama jimaac ha noqoto ama mid si kale ku timaada ha noqoto xadiidkan marka meeshaanu shahwatahu waxay deliil u yahay qofka haddii shahwadiisu uu bixiyo dariiqo oo isagu uu iska keenay say doontaba ha ahaatee naag uu istimtaac iyo waxintuu ku sameeyey xaaskiisiiyo ay uga timid ha noqoto isagoon wax jimaacaba samaynin ama si kale ha iskaga keeno si allaale sida ay shahwada uga timaado oo qofka uu isaga iskaga keeno ficilkii iyo kasab isaga u noqonayo hadday tahay soonka waa buran wuxuu u baahanayaa marka soonkaasi inuu soo qalleeyo haddii jimaac uu iskaga keenayna de kafaaro imaan doonto ayuu leeyahay meeshaa marka shahwatahu masaladaasaa ku jirta sidaa darteed marka dadka qofku haddii uu isagoo hurdo intuu riyoodo ee shahw ka timaado waxba looma haysto lianna hada laysa min kasbihi laakiin hadduu isaga doondoonto shahwadii oo uu isaga iska keeno ama ficilkiisa ay ku timaado markaasi nin shahwadii ka soomay ma aha shahwadiisii ilaahay dartii ugama tegin kama soomin waa burayaa marka soonka asiyaamu lii soonka aniga ayaa iskale anugu ii sugnaaday wa ana ajzii bihi anaana abaalmarinayo oo ku abaalmarinayo isaga waalxasanatu xasanaduna bicashri amhaaliha toban laabkeed weeyaan oo kale marka asiyaamu lii wa ana ajzii bihidaanna macaanideedu aad bay u fara badantahay laba macnana ka laba macno ayaa muhiimka ah macnaha koowaad waxaa weeyaan soonku cibaado istutus gasha ma ah oo inuu qofkan baahan yahay iyo inuu wax cunay allah baa og iyo saa is-og wax marka ma ahan isagu istutus uu geli karo bina'an calaa daalika maadaama istutus aanay gelaynin ayaa sidaan ajarkiisa loo weyneeyey macnaha labaad ee ugu roon waxaa weeyaan in la yidhaahdo asiyaamu lii wa ana ajzii bihi acmaasha kale dadku waa u sheegay inta aan ka abaalmarinayo oo waa maxay toban in loo laabo ilaa toddoba boqol qur-aankii waa sheegaya man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha iyo aayaddii kale mahalu اladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllahi kamahali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xaba ayb kuwaa iyagu marka waa loo sheegay laakiin soonka inta aan qofka ku hawaab siinayo ku ajar siinayo anig unbaog cidna uma sheegin macnahaasna marka macno saxiixa oo aayadda kalena waa tilmaamaysaa innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab dadka sabro ajrigooda waa loo oofiyaa xisaab la'aan mufasiriintu marka saabiriintaas waxay ku fasireen assaa'imuun kuwa soomo soonka marka sabarna waa lagu sheegay sabarka marka waxaa lagu sheegay soonkii aayaddaasna waxay sheegtay in ajriga loo oofinaayo xisaab la-aan waa marka shay xisaabtiisu ilaahay uun ugu ogyahay labadaas macnaa ugu dhowdhow macaani kalena waa la sheegay ibnu xajarna ilaa sagaal toban meelahaasoo kale ayuu sheegay macno oo jumladani ay leedahay mirka macnahan dambena inuu xoog badan yahay waxaa ku tusayo walxasanatu bicashri amhaali haada uu dabageliyey siyaaqa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan asawmu soonku kafaaratun dembi dhaaf soonku waa dembi dhaaf qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna qaala xadaanaa jaamicun can abi waa'il can xudayfata qaal qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi man yaxfadu yaa xafidsan xadiian xadiid can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga xaggiisa yaa ka xifdisan xadiidka oo fi lfitnati fitnada ku saabsan xadiid fitnada ku saabsan yaa nebiga ka xifdiyey qaala xudayfatu xudayfa waxa uu yidhi ana samictuhu anaa maqlay yaquulu isagoo dhahaya fitnatu rajuli qofka fitnadiisa fii ahlihi qoyskiisa dhexdeeda uga imaanayso wa maalihi maalkiisa dhexdiisa ahaanayso wa jaarihi deriskiisa dhexdiisa ahaanayso tukafiruhaa waxaa dhaafto asalaatu salaada wasiyaamu soonka wasadaqatu sadaqada maxalushaahid marka waa kaas fidnada qofka ka raacdo ehelkiisii oo gurigiisii iyo deriskiisii iyo maalkiisii waxaa lagu dhaafaa soonka iyo salaada iyo sadaqada soonku marka idan waa dembi dhaaf fidnada marka mararka qaar maalkii baa lagugu fidnayn karaa qoyskii baa lagugu fidnayn karaa deriskii baa lagugu imtixaan lagugu fidnayn karaa salaadii baa iyo soonkii iyo sadaqadii baa dhaafta qaala waxa uu yidhi cumar laysa asalu laysa ma ahan as'alu inaan su'aalayo candihkan candihi ay haadihi can haadihi tani maahan inaan wax kaa weydiinayo innamaa as'alu waxaan su'aalayaa can ilatii midda tamuuju mawjadaynayso kamaa yamuuju albaxru badda sida ay u mawjadayso oo kale yacnii badda sida ay hirarka u keento oo kale midda waaweyn oo hirarka faraha badan keenayso qaala waxa uu yidhi waina duuna daalika kaagaas ka sokay baaban albaab ayaa ah albaabka oo muqlaqan la xiray middaas aad ka hadlaysa adiga albaab baaba ka sokeeyoo la xiray qaala waxa uu yidhi fayuftaxu ow yugsaru ma la furayaa mase waa la jebinayaa albaabkaas qaala yugsaru waa la jebinayaa yidhi dadku maahan lama furaayo iyagaa doonanayo markaas albaabkii waa la jebinaya qaala waxa uu yidhi daaka kaagaasi ajdaru wuxuu ku habboonaansho badan yahay anlaa yuqlaqa inaan balla xirin ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga gaaro mar haddii cumar marka wuxuu fahmay ama ilaahay uu ku ilhaamiyey mar hadday dadku iyaga gacantooda ku furaan ay ku doontaan ilaa qiyaami saaca haba kala badnaatay inaan xiraynin fidnooyinka ayb faqulnaa limasruuq masruuq ayaan waxaanu ku niri salhu su-aal akaana cumaru cumar ma aha yaclamu inuu og yahay man ilbaabu albaabku qofku uu yahay masruuq baa waxaan ku dhaanay xudayfe noo weydii bal inuu cumar ogaa albaabkaas qofka uu yahay iyo in kale fasa'alahu waa su'aalay faqaala xudayfa waxauu yidhi nacam haah waa ogaa buu yidhi kamaa yaclamu siduu u ogaa anna duuna qadin berrita ka sokay alleylata cawadan inay tahay sida uu og yahay caawa inay berri ka sokayso u ogaa albaabkaas albaabkuna isagaaba ahay oo isagii markii la dilay fitnadii marka waa iska furfurantahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrayaanu rayaan lisaa'imiina ayuu u sugnaaday dadka saa'imiinta sooma rayaan marka waa isim calam ah hadda albaab albaabada jannada ka mida lagu magacaabay oo alrayaan la yidhaahdaa macnihiisa luqa ahaan iyo iyo magaca magaca macnihiisa luqadeed iyo meesha uu ku iyo sida uu meesha uu ku yaallo iyo macnee waxa lagu abaalmariyey qofkiisa calaaqa ka dhexaysa rayaan waxaa weeyaan marka midkii cukanaanta cukanaynta badnaay qofka sooman waa ooman yahay ilaahay dartiis buu u oomanaaday qiyaamaha markii la taga marka waa oon baxaya baabun ay hada kani baabun baab weyaan alrayaanu lisaa'imiina ayuu u sugnaaday qaala xadaanaa khaalid bnu makhlad wahuwa alqaطawaaniyu qaala xadaanaa sulaymaan bnu bilaal qaala xadaanii abu xaasim can sahlin radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal ina fi ljannati jannada baaban albaab ayaa ah dhexdeeda yuqaalu lahu la yidhaahdo alrayaanu la yihahdo jannada albaab ayaa dhexdeeda la yidhaahdo rayaan yadkhulu minhu waxaa ka gala albaabka xaggiisa asaa'imuuna kuwa sooman yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laa yadkhulu minhu ka geli maayo xaggiisa axadun qof hayruhum aan iyaga ahayn yuqaalu waxaa la dhahayaa ayna saa'imuuna aawa kuwii soomanay fayaquumuuna waa istaagayaan laa yadkhulu minhu ka geli maayo albaabka xaggiisa axadun qof axadkaasoo hayruhum iyaga kayrkood ah faidaa dakhaluu haddii ay galaan uqliqa waa la xirayaa albaabkii falam yadkhul minhu axadun qof kama gelaayo dambe dadkaa marka saa'imiintu qofka saa'im goorma uu noqon kara hadduu waajibka guto waa iska yahay saa'im dabcan haddii waajibkii uu ku daro sunnooyinkiina waaba ka sii daranba ayb xadiidkii tarjamada marka waa isleeyihiin albaabkaas dadka sooman unbaa iska leh oo iyagaa jannada ka galo xadiidku waxaa kaloo tusayaa jannadu inay albaaba leedahay laga galo ayb albaabadana marka nebigu ilaa sideed buu ku sheegay albaab inay leedahay oo laga galo albaab ka mida waay marka albaabkani qaala xadaanaa ibraahimu bnu lmundir wahuwa alxizaamiyu qaala xadaanii macnun qaala xadaanii malikun can ibni shihaabin can xumayd bn cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalama qaal man anfaqa qofkii bixiyo zawjayni laba nooc zawjayni marka waxaa weyaan laba nooc laba sinfi dirhamkii maalan ayuu laba xaba ka bixiyey diinaarkii laba buu ka bixiyey waxa kale yacni shay qofkii laba ka bixiyo laba sinfi man anfaqa qofkii bixiyo zawjayni labo qofkii bixiyo fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa u bixiyo nuudiya waa la dhawaaqaa min abwaabi aljannati jannada albaabadeeda laga wacaa qofkaas yaa cabdallaahi ilaahay addoonkiisow haadaakani khayrun khayr weeyaan haadaakani khayrun waaye waa khayr afcalu tafdiil ma aha ayb afcalu tafdiil maaha haadaakani khayrun wax fiican wa faman kaana min ahli salaati qofkiis ahlu salaad ahaa oo salaadda ehelkeeda ahaa duciya waa loo yeerayaa min baabi salaati salaadda albaabkeeda laga wacaa waman kaana qofkii ahaaday huwa isaguba min ahli ljihaadi jihaadka dadkiisa qofkii ahaaday duciya waa loo yeeraa min baabi iljihaadi jihaadka albaabkiisa ayaa looga wacaa waman kaana qofkii ahaaday min ahli siyaami soonka dadkiisa duciya min baabi rayaan rayaan albaabkaas ayaa looga wacaa marka tarjamadii xadiidka meeshaana iska daboolaya waman kaana min ahli sadaqati sadaqada dadkeeda qofkii ahna duciya waa loo yeeraa min baabi sadaqati sadaqada albaabkeeda ayaa laga wacaa faqaala abuu bakrin abuu bakar waxa uu yidhi radia allaahu canhu biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahaye yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow maa calaa man qof korkiis ma ahaanin duciya loo yeeray min tilkal abwaabi albaabada looga yeeray min dararin ay dararun wax dhibaba ma ahaanine albaabadaas mid ka mida qofkii laga wacay wax dhiba ma haystee oo waaba nin dheefsadaye fahal yudcaa ma loo yeerayaa axadun qof min tilka alabwaabi albaabadaasoo dhan ma looga yeeraya kullihaa dhammaanteed qof albaabada kulligood laga wacaya ma jira oo magaciisa laga yeerinayo oo albaabkan laga yeeriye albaabkan laga yeeriye albaabkan laga yeeriye ka sideedda albaabba qof laga yeerinayo magaciisa ma jira qaala waxa uu yidhi nabiga nacam haa waarjuu waxaan rajaynayaa wa arjuu waxaan rajaynayaa an takuuna minhum inaad ka mid tahay adiga kuwaas inaad ka mid ahaanaysa ayaan rajaynayaa saasuu nebigu ku yidhi sal l slam xadiidkan marka xadiid kale uu kutusayaa macnihiisa oo mararka ka mid ah nebigu wuxuu yidhi maanta yaa sadaqa la baxay abuubakar aa yidhi aniga yaa maanta salaadahaas tukaday aniga maanta yaa yacni qof miskiin ayaa wax siiyey aniga maanta yaa janaaso raacay aniga intii khayroo nebigu uu soo sheegay abuubakar kulligood waa sameeyey maalintaasna marka xaq waxaa ah marka ilaahay uu ku fadilay abuubakar radia allaahu canhu in albaabadaasoo dhan laga waco maadaama khayrkii oo dhan uu jamciyey dadkuna waa ku yaryahay qof khayrka kulligiis jamci karo qof ilaahay u fududeeyo maahane dadku intooda badan markan ninba dhinac unbaa ilaahay waxbaa ilaahay u fududeeyaa laakiin qofkii dhammaantood ilaahay isugu daro oo karti uu u yeelo oo kartidaas uu siiyo qof khayr badan weeyaan qofkaas ayb culimmadii dambe waqhtiyadii selafka waxaa la sheegay cabdullaahi bnulmubaarak ayaa lagu sheegay tarjamadiisa fatxu taqriibka waatuu dhahayo jamaca khisaala alkhayri kullaha khayrka qaybihiisii oo dhan buu kulansaday oo ururiyey maa calaa man qof korkiis ma ahan duciya loo yeeray min tilkaabaabimin tilka alabwaabi albaabadaas xaggooda laga wacay min daruuratin wax dhibaato ah dushiisa ma ahane waa muqadama intaas marka waxay kutusaya marka hadal fiicnidiisa ma uusan ka bilaabin ma dhihin albaabkaas intaasoo albaab qof laga wacayaa ma jiraa hore kama dhihine waxbuu muqadamo fiican oo hormarsadee ninkii hal albaab laga waco dhib ma haystee khayr buu ku jiraaye mid khayr badan ma jiraayo kulli laga wada wacayo waa caqli aad macnaa iyo su-aashii xusnu su'aal iyo yacnii aadaab iyo hab fiicanoo wuxu sheegay qaala nacam buu yidhi ha waarjuu an takuuna minhu marka abubakar fadligiisa laga qaadanayaa dadkan marka shiicado iyagu dhumay oo nasiibkoodu xumaaday iyaa marka xadiidku uu radin ku yahay maadaama abubakar fadiilada nebigu u sheegay uguna bishaareeyey albaabada jannado dhan in laga wacaayo macnaheedu waxay tahay abubakar wanaag inuu ku dhimanayo oo waxaan iyagu ay sheegayaano markii nebiga dhintay kabacdi baa xumaan iyo qalad iyo waxuu sameeyey oy diintii ka baxeenay wax jira ma aha maxaa yeeley jannadaa laga wacayba haddii nebigu leeyahay waa inuusan diinta ka baxaynin marnaba ila waxyi buu nebiga ku dhahaaya sala allahu calayh ali wasalam marka waxaan baainiyada dadkan baainiyada iyaguna cali waxay ka yacnii abuubakar iyo cumar ay lacnadayaan kuwan baainiyada iyo kuwa kale raafidada ahba calina waxaa laga yaabaa inay quluwi ku sameeyaan aad u fara badan oo ilaahnimo iyo waxa ay gaadhsiiyaan ayb waxyaabahaas marka dadku inay iska ilaaliyaan ogaadaan ummaduhu madaahibtooda say u kala xun tahayna inay ogaadaan waa daruuri marka nimankan raafidada madaahibtooda arda' ulmadaahib madaahib yacni fikri ah ama madaahib yacnii ictiqaadi ah madaahibta ugu foosha xun weeyaan ibnu taymiya kitaabkiisa minhaaju sunnaha wuxuu yidhaahdaa waxaa lagu aas-aasay nifaaq maxaa yeelay rafdiga iyo shiicada raafidada waxaa aas-aasay oo saldhig u ahaa cabdullaahi ibnu saba cabdullaahi ibnu sabana wuxuu ahaa nin yahuud ah oo sanco deganaa yahuuddii sanco ayuu ahaa dhulkiibuu wareegay si uu dad uga tacbado waa waayey markii dambe marka dadba wuxuu ka helay kuufa iyo dhulkaas waana dadkii marka dhibaatada iyo markii dambe iyagu horseeday isagana marka wuxuu rabay inuu diinta ku fasaadiyo sida tii nasaaraduba ay u fasaadiyeen iyaga tanna inay u fasaadiyaan marka meeshaasuu ka soo galay aalubeytka nebiga iyo alla weyneynaabuu ka soo galay quluwigooda marka taasna waxay dhaxal siisay inay saxaabadaba gaalaysiiyaan madaahibtan marka iiraanta iyo ciraaqdan looga dhaqmo iyo lubnaan iyo shiicada joogto iyo waxyaabahaasoo nixalkaas weeyaan kuwaan sheegayna iyo kuwa kasii daranna waa jiraan dursiyiinta iyo nusayriyada iyo kuwaasna waa kasii xun yihiin iyagu culammada waxay dhahaan hum akfaru min alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaara ayagaa ka gaalnimo badan baatiniyada kuwa la yidhaahdo nusayriyada iyo ismaaciiliyada iyo dursiyiinta iyo wayaalkaas dhulkan shaam ay aada ugu badan yihiin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yuqaalu ma la dhahayaa ramadaanu ramadaan ma la dhahayaa ow shahru ramadaan mase shahru ramadaan baa la dhahayaayo ramadaan ma la dhahayo tarjamadan marka bukhaari wuxuu rabaa xadiid daciifa inuu ku radiyo oo dhahayo ramadaan yaa la dhihin lianna ramadaan ismun min asmaa'i illaah sax maahaadiikiisaaciif ramadaanna waa la ilaaqi karaa shahru ramadaan haddii la dhahna dhib male iyadana waman ra'aa iyo qofkii arkay kullahu dhammaantiis in ramadaan la yidhaah ama shahru ramadaan la dhaho waasican inuu waasic yahay qofkii u arkay oo labadaba in la dhihi karo wa qaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi man saama ramadaana qofkii ramadaan soomo shahr miyuu ku daray hadda ma ku darin shahr man saama shahra ramadaana ma dhihin ramadaana bis buu yidhi waa la dhihi karaa mar haddii nebigii wa qaala nebigu waxauu yidhi laa tuqadimuu ramadaana ramadaan ha ka hormarinina qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can abi suhaylin can abiihi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal idaa jaءa ramadaanu haddii ramadaan yimaado futixat abwaabu اljannati jannada albaabadeeda waa la furfuraa waa la furfuraa jannada albaabadeeda marka wuxuu ka rabaa idaa jaaa ramadaanudaas buu nebiga sheegay iyo shahri waxba dhihin qaala xadaanii yaxya bnu bukayr qaala xadaanii leyt can cuqaylin can ibni shihaabin qaala abaranii ahbaranii ibnu abi anas mowla taymiyiina ibnu abi anaskan marka waxaa weeyaan waalid ibnu abi anas abu suhayl waayo waalidu naafic ibni abi anas ayb waalidu naafic bni abi anas bni malik bni abi caamir ayb shaykhu ismaaciila bni jacfar wa huwa min sigaari shuyuukhi الzuhriyi bxayثu adrakahu talaamidat الzuhri wa huwa asgaru minhum ka ismaaciila bni jacfar wahada اlisnaadu yucaddu min riwaayaة اlaqraan waqad taأhara abu suhayl fi اlwafaati can الzuhriyi waqad bayana الnasaa-iyu wuxuu leeyahay ninkan ibnu abi anaskan min sigaari shuyuukhi الzuhri bixayثu adrakahu talaamidat الzuhriyi wahuwa asqaru minhum waxaa soo gaaray isaga marka zuhri ardadiisii wahuwa asqaru minhum ka ismaaciila bni jacfar wahada اlisnaadu yucaddu min riwaayaةi اlaqraan waqad taأhara abu suhayl fi اlwafaati can الzuhriyi waa ka daahay isagii zuhri isagaa xoogaa nolosha ku dembeeyey wqad bayana النasaaئiyu ana muraada الzuhriyi bibni abi anas naafic hada faأkhraja min wجهi آakhara can cuqayl can ibni شhihaab akhbaranii abu suhayl can abiihi waأkhrajahu min طariiqi صaalix can ibni شhihaab faqaala akhbaranii naafic bnu abi uways warawaa hada الxadiiثa macmaru can الzuhriyi faarsalahu marka mowla taymiyiin markuu leeyahayna mowla bani taym bani taymkaasna waxaa loo jeedaa alxa ali alxata bni cubaydillaah wa kaana abuu caamir buu yidhi marka abuu caamir waalidu maalik maaliga ilabtirsiga hadda waxaan dhahnay huwa abuu suhayl naafic bnu abi anas maalik ibni abi caamir abuu caamirkaas marka wa kaana abuu caamir abuu caamirkaas wuxuu ahaa waalid waalidu maalik ahaa qad qadima makata maka inuu soo galay faqatanahaa uu degay waxaalafa wuxuu la bahwadaag la noqday cuhmaana bna cubaydillaahi akhaa alxata dalxa walaalkiisa fa nusiba ilayhi waa loo nisbeeyey marka wa kaana maalikun ilfaqiih imaam maaligga faqiiha oo macruufka imaam maalik yaquulu wuxuu dhihi jiray lasnaa mawaalii aalitayn annaga ma nihin buu yidhi lasnaa mawaalii aalitayn ma nihin dad ay aalitayn xoreeyeen ma nihin annaga innamaa naxnu carabun annagu waxaan nahay carab min asbax oo weliba qoladaa asbax ka ah annaga yacni carab asiilaan nahay oo qolada asbaxiyiinta ah ayaan nahay walaakin jaddii xaalafahum awowgay baa la bahwadaag la noqday oo iyaga la degay saasaa marka mowla aali mowla taymiyiin loo dhahaya ayb ana abaahu xadaahu annahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa dakhala shahru ramadaana bisha ramadaan hadday soo gasho futixat abwaabu اsamaa ayaa la furaa wagulliqat abwaabu jahannam jahannama albaabadeeda waa la xiraa wasilsilati shayaaiin shayaaiintana waa la xirxiraayo waa la katiinadeeyaa riwaayo kale waxay leedahay maradat ljinni jinniga kuwiisa madaxa adag marka ishkaal meeshaas waxaa ku baxaayo haddii shayaaiinta la xirxiro ee dadka yaa xumaanta ku qasba dad ramadaankiio laysdilaayaad arkaysaa qof muslim qof kala dilaayo qof muslim qof xadaaya ayaa arkaysaa yaa ku dhiirigeliya xumaantaas yaa u qurxiyo kuwii yaryaraayo qurxiy waxaa la xirxiraayo kuwa waaweynoo ad adag waay marka adiga kii xoogga badnaa haddii lagaa xiray ad adkaa kii yaraay marka waxaa la rabay inaad la inaad muqaawamayso ugu yaraan haddii marka kii yaraayna qofka uu muqaawamey waaye meeshaas marka wax uu ku haayo male waa qof shaydaanku aad uga adkaaday ilaanka maangeli meeshaa marka idaa dakhala shahru ramadaan taasuu ka rabaayo bishii shahru ramadaana haddana la yidhi marka ramadaanna waa la dhihi karaa shahru ramadaanna waa la dhihi karaa wax karaaha ama jiraan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanii leyt can cuqaylin can ibni shihaabin qaala ahbaranii saalimun ana bna cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam yaquul idaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan yani hilaalu ramadaan fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan hilaalu shawaal fa afdiruu afura fain qumma calaykum haddii korkiinna la daboolo oo daruur ay daboosho faqduruu lahu u qadara xisaaba wa qaala hayruhu can illeyt xadaanii cuqayl wa yuunusun lihilaali ramadaan ayay ku dareen lihilaali ramadaan meeshaana ramadaan in la dhihi karo ka rabaa isaga amaa ru'yada iyo waxa ku tacalluqo baababka soo socdou ku keeni doonaa meeshaasaana marka ru'yaday uga hadlayna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man saama qofkii soomay ramadaana ramadaan iimaanan ku soomay rumayn ou rumaynayo waxtisaaban ajartirsi waniyatan iyo niyo iimaanan marka waxay tahay ikhlaas ikhlaasuu ku soomay ilaahay dartii ayuu u soomay waxtisaabanna waa maxay ajartirsi ajarka uu ka helaayo ku xisaabtamaya meeshan waa nin marka tijaaraysanayo oo markaan uu soomaayo oo intaa gaajada uu isku dilaayo oo ilaahay dartii uu uga tegaayo waxyaabo u bannaanaa kuwii xaaraamta ka ahaana uu ka tegaayo waxbuu rabaa inuu wax helaayo ayuu ogyahay taasaa marka la rabaa qofku markuu cibaadada uu qabanayo waa inuu u qabto inuu wax helaayo inuu ogyahay oo rajo badan ilaahay lagu qabo subxaanahu wa tacaala ayb waniyatan iyo niyo niyada marka laba meelaa laga baxdiyaa meelna waxay tahay ikhlaaska meelna niyada waxaa looga baxdiyaa wixii qalbiga ma la soo geliyey ma lasoo xaadirsaday fuqahada ayaga marka midaan dambe unbay ka hadlaan niyo hadday dhahaan tan ikhlaasku iyagu kama hadlaan laakiin labadu waa wada socda wa qaalat caaishatu waxay tihi radia allaahu canha can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama yubcahuuna waa la soo bixinaya calaa niyaatihim niyaadkooda ayaa lagu soo bixinaya xadiid dheer buu ahaayo ku imaan doono kitaabwuxuu ku imaan doonaa juska afaraad uu ku imaan doonaa ayb meelaha marka kacbada iyo axaadiista ku saabsan buu ku keeni doonaa maka iyo fadaaisha maka meelaha ama meelo kale inuu ku keenana waa dhici kartaa xadiid marka wuxuu ahaa dad baa baxa yaqsuu jeyshun ilkacba ciidan ayaa kacbada ku duulaayo inay kacbada soo dumiyaan bay rabaan yuksafu biawalihim wa aakhirihim kuwooda hore iyo kuwooda dambe dhulkaa lala goynaya caaisha markaa waxay tihi rasuulka ilaahay waxaa ku jira oo ka mid ah dad aan iyaga ka mid ahayn iyo dad lasoo qasbay iyo dadaan iyaga ka mid ahayn iyo ayaa ku jiree kulligood ma lala goynaya markaasuu nebigu yidhi yuksafu biawalihim wa aakhirihim uma yubcahuuna calaa niyaatihim kulli dhulkaa lala goynaya hadhowna niyadooda ayaa lagu soo bixinayaa ninkii niyadiisu gacbadu inuu dumiye aynan ahayn waa badbaada aakhira kii kalena ma badbaada laakiin taasi waa ficil allaw ilaahay isagaa dhulka la goynayo ciqaabka ilaahay marka loogama qiyaaso karo ciqaab uu bani aadamka samaynayo bacdu naas baa laga yaabaa inay yidhaahdaan xadiidkan uma yubcahuuna calaa niyaatihim baa waxaa loo isticmaalayaa meel wax walbaa ay joogaan qof in la dilo ay ahayd iyo qof in la dilo aanay ahayn yaa laysku darayaa waxa dhan dabadaa laga wada maraya marka dabada laga wada marana uma yubcahuuna calaa niyaatihim kii muslimkaa hadhow waa ficnaana dhib ma leh yaa laleeyahay taas marka culummadu waa diideen ibnu xajar waa ku sheegay sharaxa muhallab iyo ayuu ka sheegay iyo shuraaxda bukhaariga qaarkood waxay yidhaahdeen meeshaas tuma yubcahuuna calaa niyaatihim hajmada samaawiyada ah oo ilaahay uu keeno loogama qiyaas qaadan karo ficil adiga aad samaynaysid ilaahay dadkan asaa iskale hadduu dilaayo hadduu daynayo laakiin adiga dadka malihid adiga dadka malihid adiga marka addoon baa tahay ma'muur ah kii dil lagu dhahana dil kii dil aan lagu dhahin la iska daana sooma fahmin marka hadda halkan marka wuxuu u keenay yubcahuuna calaa niyaatihim wuxuu u keenay niyadu inay waxtar leedahay qiimo inay leedahay niyada xataa haddii halaag caama qofka uu ku dhinto xag alle ka yimid oo dad xunxun oo dhulka ka batay dartood halaag uu u yimid kii niyadiisu fiicnayd aakhira waa anfaca niyadiisa qال xdثna mسلم بن إbrاhيm whuو الfrاhidiy qال xadثna هiشhاm qال xadثna يحyى عن أbي سلمة عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal maن qاama laylaة الqadri laylaة الqadriga qofkii kaco iimaaنا واxtisaaban ku kaco iimaan ikhlaaص iyo ajartirsi gufira lahu ma تaqadama min dنbihi dembigiisi waa loo dhaafaa wixii hormaray wman saama ramaضaana iimaaنا واxtisaaban ramaضaan qofkii soomo ilaahay dartii iyo isagoo ajar tirsanaayo gufira lahu maa taqadama min dembihi wixii hormaree dembigiisa waa loo dhaafay riwaayo waxay ku dareen wamaa ta'ahara ibnu xajar marka riwaayadaas waa ka hadlay waa ka hadlay waa ka hadlay cilalka ay qabtay waxbuu sheegay markii u dambeysay wuxuu yidhi waqad istawcabtu alkalaama calaa turuqihi fii kitaabi alkhisaali almukafirati lidunuubi almuqadamati waalmu'ahara risaalo yar waay mabuuc waay wuxuu uga hadlaa axaadiidta soo aroortay ninkii camalkaas sameeyo dembigiisii hore kii dambe waa loo dhaafaa ayuu ku ururiyey meesha dunuubtan hadda min dembihi marka la yidhaaho waxaa weeyaan mufrad la idaafeeyey almufradu idaa udiifa muxuu ahaa min siiqi alcumuum min siiqi alcumuumay ahayd min dembihi marka waxaa ka dhalanaysa marka dembi kasta in loo dhaafayo laakiin caamun makhsuus waay cumuum waa ku jiraa laakiin waxaa laga reebay dunuubta kabaa'irta lanna xadiidku wuxuu leeyahay waa la dhaafayaa ida jtunibat ilkabaa'ir haddii kabaa'irta laga fogaado marka maa lam tuqsha alkabaa'ir axaadiidtaasaa marka lagu khasisayaa cumuumka meeshan ku jiro baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan ajwadu maa ajwadu maa kaana ajwadu maa kaana annabiyu sala allahu calayh ali wasalama ay ajwadu akwaani اnabiyi sala اllahu calayh waali wasalama nebiga ahaanshiyihiisa wakhtiga oo ugu deeqda badnaa yakuunu fii ramadaan buu ahaanaya yacnii nebigu awqaadiisu ou deeqda ku sifaysan yaha wakhtigoo ugu deeqda badnaa waxay ahayd ramadaan juud marka lagu leeyahy deeq marka deeq lacag keliya maaha deeqdu marka waxaa weya wejiga waa la sadaqaysan karaa waxaa la sadaqaysan karaa cilmiga waxaa la sadaqaysan karaa nafciga yaa la sadaqaysan karaa xoogga waa la sadaqaysan karaa yanii qofka waxtarnimada weyaan deeqdu marka waa macno ballaaran tahay rasuulku marka isagoo qof deeq badanba ahaa ayaa haddana ramadaanku oo ugu sii badnaa ramadaanku in aada loogu dadaalo deeqda qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa ibraahim ibnu sacdin qaala akhbaranaa bnu shihaab can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata cutba mau idiin dhiga mse cutayba cutba ana bna cabbaasin radia allaahu canhuma qaal kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa ajwad annaasi dadkan ugu deeqda badan bilkhayri khayrka uu ku deeqo wakaana ajwada maa yakuunu wakaana ajwada akwaanihi ahaanshiyihiisu marka uu ugu deeqda badnaa fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ayuu ahaa xiina yalqaahu jibriilu jibriil markuu la kulmaayo wa kaana jibriilu calayhi salaam jibriilna wuxuu ahaa yalqaahu inuu la kulmaayo kulla leylatin habeen kasto fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ah xataa yansaliqa intuu ramadaanka ka baxo yacridu yacridu calayhi waxaa u bandhigayey annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga jibriil dushiisa ayuu u bandhigaya alqur'aana qur'aanka faidaa laqiyahu haddii uu la kulmo jibriilu calayhi asalaam jibriil marka uu la kulmaayo kaana ajwada bilkhayri khayrka mid yacnii kaana wuxuu ahaanayey wuxuu ahaa huwa nebigu ajwada bilkhayri khayrka mid ku deeqis badan min ariixi almursalati uga deeqis badan riixda dabaysha la diray oo roobka iyo lala diray isaga kaga degdeg badnaa meeshaan marka ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhaahdaa xiina yalqaahu jibriil yacridu calayhi nebiyu sal l slam alqur'aan nebiga iyo jibriil qur-aankay isku akhrin jireen waana khatimi jireen meeshaa marka ibnu taymiya wuxuu dhahaa waxaa sunno ah amaba wanaagsan qiyaamka taraawiixda in lagu khatimo qur-aanka qur-aanka in lagu khatimo oo lagu dhammaystiro isagoo dhan kor laga soo bilaabo ilaa hoos khatmo la sameeyo ayaa wanaagsan maxaa yeelay cardigan ayaa laga faa'iidaysanaa macnahaas cardiguna macnihiis waxay tahay mid inuu akhriyo dhegaysto nebigaa akhrinaya jibriiluna dhegaysanaya saasaa lagu khatimayo marka ugu yaraan marka qof dadku inay kulligood qur-aankii ay dhegaystaan awoodi karo inay hal khatmo ay dhegaystaan oo midna akhriya kuwa kalena ay dhegaystaan dad yow marka waxaa jira dhahayo qur-aanka in la dhammeeyo bisha ramadaan lagu dhammeeyo waa bidco salaaddii in qur-aan lagu akhriyo goormay bidco noqotay qofka hadduu doono waa soo yaray karaa hadduu doono waa badsan karaa hadduu doono shan jeer ku dhammayn karaa haddii uusan hadda dhammayninna wax dhiboo ay leedahay male salaaddii marka qur-aanka in lagu tukado haddii lagu dhammeeyana fiican haddaan lagu dhammayninna waxaa weeyaan waa un ajar waa laga hela laakiin xaggey ka timid marka waa bidco yani qur-aankii salaadda lagu akhriya in lagu akhriyo lagu dhammeeyo xaggee bidcada uga imaan imaamu nawowina adkaarka waa wuxuu ku dhahaa waxaa la sunneeyaa salaadda taraawiixda in lagu dhammeeyo qur-aanka khatma lagu dhammeeyo oo soddonka jus marka jus jus loo akhriyo qiraa'o marka hadiramo iyo boobsiisna aan lagu akhrinin ee si loo akhriyo marka muratal ah la fahmi karo aadna aan dadkii loogu dheeraynin markaasmarka salaadihii meeshaanna ibnu taymiya marka meelahaanu ka qaateen faidaa laqiyahu jibriilu calayhi الsalaam kaana ajwada biاlkhayri min الriixi اlmursala baabun ay haada kani baabun baab weyaan man lam yadac qofkan ka tegin qowla zuuri warka beenta ah iyo walcamala bihi ku camalfal ou ku camalfalo ku shaqeeya warkaas beenta fi sowmi soomka dhexdiisa qofkan ka tegin xaalkiisu marka muxuu noqonayaa qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qaala xadaanaa bnu abi di'bin qaala xadaanaa saciidun ilmaqburiyu can abiihi saciid bnu abi saciid weyaan almaqburi wiilkana waa la dhahaa almaqburiyu aabbahana almaqburiyu waa la yidhaahdaa labadooda nisbay u tahay can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama man lam yadac qofkan ka tegin qowla zuuri warka beenta ah waalcamala bihi iyo ku shaqayntiisa ku camalfal bihi bizuuri lagu camalfalo baail lagu camalfalo falaysa lilaahi ilaahay uma sugnaanin uguma sugna xaajatun iraado wax doonis ah ilaahay subxaana wa tacaala uguma sugnaanin fii an yadaca inuu ka tago acaamahu cuntadiisa wa sharaabahu iyo cabitaankiisa xaajo waa baahi ilaahay baahi ma qabo xaajada marka macnaheedu waxaa weye waxay ku fasireen culammada iraado waxay yidhaahdeen falaysa lilaahi xaajatun ay iraadatun ma rabo waa ilaahay soonkiisaas ou yacnii cunto iyo cuntadii cabiddii uu ka tegey ilaahay ma rabo xadiidku marka waxaa laga qaadanayaa qofka saa'imkaa waxyaabaha afurin karo ama soonkiisu hallaynayo muftiraad xisiya iyo muftiraad macnawiya u qaybsamaan xisiyadu waa cunto iyo cabid iyo yacnii matag ka yimid oo uu iska keenay iyo waxyaabahaas way shahwadiio ka timaado muftiraad marka xisi ah waay soonka waa burinayaan soo celinoona u baahanayaa soonkaas muftiraad waxaa jiro macnawi ah been iyo xan iyo laqdabo iyo qofku markuu ku dhex jiro soonkiina uu ku guda jiro soonkii waa baatila soo celi ma la dhahayo qalaa lagaa rabaa inkastoonan la dhehaynin haddana laakiin wax hawaabtan waaweynee la sheegay soonka lagu helo maku helayo nin uu wuxuu noqonayaa waajib un oo ka dhacay ibnu xasmi isagu wuxuu leeyahay iyo qaar saxaabada xataa laga sheegay qofka haddii uu dad xanto soonku inuu ka buraayo baatil soonkiisu inuu noqonayo muqdilba xantu ay tahay ajar keliya maana xataa soonku inay burinayso taana marka waa la sheegay marka qofka inuu iska ilaaliyo falaysa lilaahi xaajatun ilaahay wax xaaje ah ama iraado iyo doonis ah ilaahay kuma laha oo uguma sugnaanin fii an yadaca inuu ka tago dacaamahu cuntadiisa iyo washaraabahu iyo cabitaankiisa uu ka tago